الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بل waxaan ku jirnay أxaadiiثii cmar بن الkhadaab fadaaishiisii baa inoo socotay abu hureyra ayaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay baan maqlay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo ku qowlaya oo leh bayna waqti ana anigu naa'imun aan hordo waa manaam kale oo kollay kuna tacalluqsan fadiilo cumar ibnu lkhadaab laba horeynu soo aragnay waliba mid kalena waa sii dambeeya ana naa'imun aan hordo ra-aytunii waxaan is arkay oon isku arkay calaa qariibin ceel korkii anigoo kuba sugan qariibka horeba kitaabkaynu usoo maray waa ceelku markaa dee ceelkii weeye laakiin marka aanu dee ama xakab ama dhis kaloo dhagxaan iyo waxaasoo lagu dhisay aanu jirin kaas bay idhaahaan ayay idhaahaan ayaa qariibku uu yahay albi'ru hayru lmadwiya buu le haddaba calayha korkeedana dalwon wadaani ay tahay waa ceel biyo leh dalwi baa korkeeda kuba sugan kaas baan madaam ku arkay anigoo korkeeda taagan fanasactu waan siibay oo waan bixiyey waa dee dalwigii ayuu soo saaray minhaa waa min alqariibi maa shaa allahu wixii ilaahay iraadeeyo waxa weeyaan ayaa minhaa min alqariib baaban waxa weeyaan kaba soo saaray matalan ama ceelkii ayaan dee ka soo saaray xaggii biyaha dalwigii waa wadaantii dee biyaha wixii ilaahay iraadeeyuu doono uma akhadaa waxaa qaaday dalwigii ibnu abi quxaafata wa abubakrin fanazaca macnaha dee waa isagiina biyii buu soo darayaa wadaantii buu kaga soo saarayaa biyo ceelkii biha ay bidalwi danuuban oo waxa weeyaan dee waa tii danuuban waa wadaan markay dalwiga ama wadaanta biyo ay ku jiraan baa danuub lagu magacaabaa aw danuubeyni ama laba danuub oo ujeeddadu abubakar markii uu rasuulka ilaahay dabadii qaaday waxa weeye dalwigii biyiina uu dee isagiina halkii rasuulka ilaahay buu bedelay isagaana markaa dalwigii ama biyihii dee soo saaraya mar buu soo saaray dalwi keliya ama laba kolley waa shaku min araawi dee iyadoon shaki ahayna riwaayaadka way ku yimaadeena waa laba goor bay ahayd laba danuub taas wa fii nascihi siibitaankiisa ama soo saarkiisan uu dalwigan ama danuubkan biyaha ay ku jiraan uu ka soo saarayo ceelkana wallahu yakfiru lahu ilaahay waa u dembi dhaafaya waa kelimadii hadalka ay ku xoogeyn jireen san horaba kitaabkaynuu soo marray inay muslimiintu taa odhan jireen dacfun ama dacfun ama dacfunba dacfi baa ku sugnaa oo macnaha siib saaritaankan iyo jiididii wadaanta soo jiidayay laba goor baabay ahayd dacfi baana ku sugnaa uma istaxaalat markii uu isagoo abubakar waa la bedelo cumar baa yimi uma istaxaalat waxay isu bedeshayba markii hore dee dalwigii ayaa wuxuu isu bedelay arban macnaha wadaan aada u weyn ama dalwi weyn buu isu bedelay oo waa adalw lcaiima ayaa garbi lagu magacaabaa faakhadaha wixii baaba isbedelo way weynaatay weynaatay faakhadaha waxa qaaday oo dee dalwiga aada u weynba ibn اlkhadaabi ina khadaab falama ma arag cabqariyan waa ruux dee dhan oo adigu xoog lah oo kaamil ah ama dee oo min annaasi dadka kaba mid ah oo yanzicu macnaa waa soo saarayo unuwadali waaweynee dee uu ku dhaadhicinayo ceelka nasca cumara bni اlkhadaabi ka nasci cumara bni اlkhadaabi cumar ibn اlkhadaab dalwigaa iyo wadaanta weyn soo saarkiisii uu soo saarayuu soo jiidayey macnaa xagga quwada iyo xooggii ay lahayd wax la mida maan arag xaggaa xataa daraba naasu dee waa dadkii uu waraabinayey ama xoolahooda uu biyahan kuba waraabinayey xataa daraba naasu ilaa ay dadkii degeenoo yeesheenba bicadanin saba oo ujeeddadu xoolahoodii ay waraabinayeen intay dhergeen ayay ceelkii dib uga saareen oo dee halka aan ceelka kaba dheereenee sabadiisii bay tubeen si dee in badan bay tubnaayeen iyo isdixaamkii cabitaanka tacabkiina ay uga raaxaystaan bal haddii durduur lagu celinayana loogu soo celiyo oo adigu xoolii way wada dhergeen iyagiina siday noo dambayso dadkiina way kaba dhergeen waa la wada cokonaaday xoolihiina way ka fuleen iyadoo welibana xawdkii uu buuxo oo si inuu u buuxoon u dhidmin xataa daraba annaasu bicadanin oo daraba annaasu bicadaninna macnuhu siay kuba fasiraan wa arwow ibilahum uma awowha ilaa cadaniha wa huwa almowdic aladi tusaaqu ilayhi bacda saqila tasriix oo siduu sheekhu kuba fasirayo waa in marka la yidhaho daraba annaasu bicadan macnuhu waxa weeyaan dee xooloodiisa geeloodii ay soo arooriyeen ayay waraabiyeen baa dee cokanaaday oo biyihii buu kaba dhargay markaasaa deeto halkaa in dee marka dambe geela uu meeshii kaba fulo intaan la kaxaynba ama lagu soo celin durduur halkaa la joojiyo ayay geeyeen litastariixa min alizdixaami watacab ama si loogu soo celiyo mar labaa durduur xataa daraba annaas bicadan bal xadiidku duruq buu leeyahy waana inoo socdaa mar baana manaamkan iyo dee waxa weeyaan aan la eegi doonaa wixii laguba fasiray ama macnihiisu wuxuu yahay kolley fadiilo weyn baana cumar uguba sugan وxadaثnي cabdالmلك بن شhعyb بن الlayث qال xadaثnي abي عan jدي qال xadaثnي cqayr بن khاalد xا وxadaثna cمr الناqd والxulwاني وcبد بن حmayd عan yعqوب بن إbrاhيm بن سaعd qال xadaثna abي عan صاaلح xalayna iyagoo sanuna waan soo aragnay labadan qoysba بisnaadi yunus oo صاalح iبn kaysan baa maanta iبn shihaab kaba warinayay isnaadkii yunus اlaylen imaka kaba soo baxnay ayaanu kuba wariyay naxو xadiiثi xadiidkii yunus iبn shihaab ka wariyay mid laba mid ah oo ka ayn imaka kasoo baxnay ah وxadaثna الxulwaniy xadaثna الxulwaniy وcabd بن xmaydi qاala xadaثna yعqوb qاala xadaثna abي عan صاalح qaala qaala الأcraj وغayrh markii hore صاalح dee بisnaad yuنus buu ihi isnaadka yunusna waa can iبn shaab can saciid ibn الmuصayib can abi hurayrata saasuu ahaa imakaa sanad labaad oo yacquub ibn ibrahim can abihi oo can صاalح ayaa inoo soo noqday markaa صاalح baa muxuu yihi qaala qaala اأcraju acraj baa yidhi oo maalinta iبn shaab uguma jiro sanadkii laakiin dee isna nina da-ah ama ibn kaba weyn baabu ahaa iبn shaab dee raawigiisii haba ahaado marka acraj oo cabdiraxmaan ibnu hormusa ayuu ka warinaya acraj baa yidhi dee tadliisna laguma yaqaano qaala lana lacrajun baa macnuu noqon iyo wakayru acraj cid aan ahayn waa raawi kale kan uu ibhaamiyey laakiin ibhaamkiisu wax dararu inoo keenaya ma jirto kol haddaanu isagu ka xadiidka la gooni noqday ahayn ama xadiidka qayb kamida isagu la gaarka aanu ahayn cumdadu acrajkan laynoo magacaabay dee xadiidkuna waa xadiidkii hore ibnu shihaabba ayuunbuu yahayba oo duruqdii kalena waa kaa inoogu sugnaa acraj iyo kayrkii baa waxay yidhaahdeen ina abaa hurayrata qaala ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala ra-aytu bna abi quxaafata ayaan arkay ayaan arkay waa manaam yanzicu ay yastaqi weeye waa isagoo dee darwi iyo wadaan uu hayay ceel ka soo saaraya binaxwi xadiidi zuhriya xadiidkii zuhri can saciid can abi hurayra mid laba mida waana xadiid abu hurayra un weli bal xadiidku waa inoo socdaa xadaثnii أحmed بن cabdالرaحmaan بn wahbin qaala xadaثanaa ibn cabdالرaحmaan ibn wahbin qaala xadaثanaa cami adeerkiina waa cabdالlahi ibn wahbi horeynuu soo arki jirnay ibn akhi ibn wahbin qaala akhbaranii cmr bn الxaariثi ana abaa yunusa mawlى abi hurayrata sulaym ibn jubayr marar baynu soo aragnay ayaa xadaثahu u waramay oo cmr bn الxaariث buu u waramay can abi hurayrata abu hurayraanu ugaba waramay can rasuuli الlaahi salى الlahu عalayه wasalam qaala wuxuu yihi baynaa waqti ana anigu naa'imu aan hurdo uriitu waxa lay tusay anii anigu anzicu inaan dee ceel baanu dul taagnaa kolay xawdna meesha waa jira iyo dardee biyihii lagu shubayo ansicu soo saaraya dalwi iyo wadaan oo aan ku shubayo calaa xawdii xawdkayga maha xawdkii aakhiro ee de waa xawd markaa meesha kuba sugnaa oo asqi aan waraabinayo annaasa dadka fa jaa-anii waxaa ii yimi abubakrin fa akhada wuxuu qaaday addalwa wadaantiibu ama dalwigii ayuu iga qaaday min yaddii gacantaydii liyurawixanii si uu ii nasiyo iigu raaxeeyo weeye oo dee rasuulka ilaahay markuu wafaaday dabadeed geriduna ruuxii mu'minka ahaa dee ambiyadiina hadalkood badaaye raaxay uba tahay oo waa ka xadiidkii saxiixa ahaa rasuulka ilaahay yidhi dee mustariixun wa mustaraaxun minhu saxiixa oo dadku waa mid dee nasanaya iyo mid laga nasto ruuxii mu'minkaa karabkii adduunyo kaba nasanaya haddaba si ugu raaxeeyo fanazaca markaa isagiina wuu soo saarayo dalweyni waa ta aan lahayn tii hore shaki hadday ahayd mid aan shaki lahayn baa inoo soo socoto waa laba dalwi macnaa ceelkii laba wadaamood unbuu ama laba dawlis buu kaba soo saaray biyahood oo fii nasci weliba nascigiisaas iyo soo saarkan uu biyaha soo saaray uu soo jiidayo wadaantii dee ceelkii uu ku markii hore kusii daayey dacfun dacfi baa ku sugnaa wallahu yakfiru lahu ilaahna waa u dembi dhaafaya fa jaa waxaa yimi ibnulkhadaabi fa akhada minhu ibnulkhadaab baa isagii ka qaaday dalwigii falam ara ma arag nasca rajulin waa nin soo saarkii qatu waa weligeyba aqwa ka xoog badnaa minhu oo marka la eego xagga wadaantan oo iyadoo weliba weynaato tii hore aan ahayna mid weyn noqotay qarbi noqotay haddana si xoog leh iyo quwa badani ay kuba suganta usoo saarayo cid bal matalan marka lamida xagga nasci ahaan iyo ceel marka dee wax laga waraabinayo dalwigii ama wadaantii laga soo saarayo ruux jaanibka ugaba ka quwo badanba ma arag xataa tawalla annaas ilaa ay dadki jeesteen dee markay cokanaadeen ee cabbeen ee xoolahoodina ay waraabsadeen bay jeesteenba walxawdu walxal xawdu xawdkii waa darkii biyaha uu kuba shubaye bal aanu uu buuxo yatafajaru bal uu burqanayo dee fatahayo oo hareeraha kaba daadanayo bal xadiidka inoo dambeeyaana walow raqam kale uu leeyahay xadiidkan buu la mid yahaye waa sababtu waxa weeyaan raawi kalaa warinayo halkii markii hore abu hurayre xadiidkiisa uu ahaa xadiid cabdullaahi bni cumar oo iyadna manaamkani uu kuba sugan yahe macnahan baa inoo dambeeya marka ayn kolley manaamkanaasee culimmadu yidhaahaan misaalkiisan iyo waxaan dee rasuulkii ilaahay la tusay waa arrin aada iyo aada u cadba oo waadixo oo marka la eego rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh hadday noqoto diinta faafinteeda iyo dee waxa weeyaan umuuraha diinta kuba tacalluqsan isagiibaa bilaabay isagiibaaba ah kaa waa dalwigan uu soo saarayo biyihii dadka ay ka cabayaan oo kale waa cilmigii iyo diintii iyo waxa weeyaan shareecadii iyo axkaamtii uu gaadhsiinaya maamulkii uu taa kuba maamulayay dabadeed markaa waxaa qabtay oo de waxa weeyaan abubakrin baa qabtay isaga dabadii abubakr muddadiisaa koobnayd waa laba sanood iyo bilo yar ayay ahayd intii badnaydna waxaabaa waktigiisii uu ku qaaday dee arrinkaa dadkii ridoobay iyo kuwii sakada diiday iyo la dagaalankoodii iyo dadkii bal dib inuu diintii ugu soo celiyo taa markii ilaahay kuba guuleeyey ayuu bilaabay labadaba kollay ciidamada isagaa diray ciraaqna ciidamadii uu diray way galeen shaamna way galeen bidaayaadkii fatxiguna way bilaabmeen oo ciraaq baa lagu horeeyey muddo la joogayba adigu markii dambe ee arrintii shaam ay yar aada u adkaatay baa ciidankii ciraaq iyo intay dib usoo baxeen khaasatan meelihii markii hore ay deganaayeen baa inta badan ciidankii khaalid watay baa ti shaam looba diray dabadeed cumar baa halkii kasii bilaabay oo futuuxaadkii aada bay u bateen oo dee hadday noqoto dhinacii faris iyo in ka sheeysoo laba gaadhay hadday xaggana ilaa masar iyo noqoto shaam oo dhan ay noqoto iyo futuuxaadka aada iyo aada buu uga bateen bal marka haddaba waxa ay tahay in rasuulkii ilaahay markii uu qumay marka la eego ta'siiskii iyo dee taqriirkii qawaaciddan islaamka usuushiisii iyo furuucdiisiiba uu caddeeyey diintii ilaahayna dadku iyagoo aad ay soo galeen afwaaj ay kuba soo galeen ilaahayna soo dejiya alyowma akmaltu lakum diinakum ayuu wafaaday abubakar baa waktigaa yar iyada hayay intii badnaydna hawshaa weyn buu qabtay ee ahayd qolooyinkaa la dagaalankooda tanna uu bilaabay markii dambe cumar yimina islaamkiibaa aada u waasac noqday axkaamtiisna way sii sugnaatay meel aan markii hore gaadhsiisnayna wuu gaadhay futuuxaadkiina way bateenoo arrinkan markaa iyo manaamkani mithaal buu u yahay oo qariibkan iyo ceelkanna biyo ay ku jiraanna waa amarkii muslimiinta oo dee nebiyihii waa wixii nolosha dadka iyo salaaxood iyo waxyaalahaas ay kuba sugnaayeen oo shay kastaba noloshiisii ama wixii noolaaba waxay kuba xidhantahay biyobaan kan isagu ceelka dee kasoo dhaaminaya biyihii ama kasoo saarayaana waa kii isagu masaalixda dadka u qumayey umuurtoodii maamulayey bal markaa arrinku waa mithaal cadde waa ni kala dambeeyeeno abubakar baa rasuulka ilaahay bedelay haddana cumar baa yimi marka mithaalku aad iyo aad buu cad yahay xagga labada arrimoodna abubakarna dee waa muddadiisii koobnayd cumarna waa dee muddadiisii dheerayd iyo futuuxaadkii badnaa iyo bal maalan futuuxaadku may ahayn dhulkiin baa la qabsanayana diintii baa faafaysay qawaaciddeedii iyo axkaamteedii iyo waxaasaa dhulkii wada gaadhaysay dadkii baa qaadanayey bal waana lagu maamulayo xalayna waa ti aan soo marray alcilm in laba yidhi ba de waa cilmiga halkani waa maamulitaankii kitaabka iyo sunnaha dadka laguba maamulayey oo muddadiisii dheerayd iyo tadbiirkiisii fiicnaa iyo in la wada adeecsanaayo cid khilaaftayna aanay jirin bal arrimuhu taas weeye ama cibaaradan ahu fii nascihi dacfun san halkan dee aimadu ay yidhaaheen arrinka kuma sugnaa imka iyo wallahu yakfiru lahudan in fadiiladii abibakar dee hoos loo dhigayo cumarna la tilmaamayo inuu kasii mudan yahay ee waxaa arrinku yahay waa muddadii wilaayadooda laga warramaya xagga marka la eego dadka intifaacooda ay dadku kuba intifaaceen ama futuuxaadka ama dee islaamka dad aad iyo aad u badan wada gaadhay dee waxa badnayd waktigii cumar waayo uu ka muddo dheeraa walow dee arrin weyn oo haddaan markaa taa aanu abubakar u qumin aanay futuuxaadkani hagaageen oo waa xuruubtii riddada iyo wixii uu sameeyeyba taasba weeye bal markaa arrinka xaddi kumaba sugnee cibaaradan wallahu yakfiru lahuna horeynu kitaabka meel uguba soo maray kelimo muslimiintu inay odhan jireen ifcal kada wallahu yakfiru lak inay taasba ahayd oo waa kelimo dee muslimiinta hadalkooda ay kuba xoogeyn jireen oo aada iyo aada uba fiicnayd taasuno maaha wax kale maaha arrinkuna waxaa kaloo dee inooguba sugan rasuul markaa rasuulka ilaahay wafaadkiisa dabadeed khilaafada abibakar iyo sixadeeda haddana dabadii cumar inuu imanayo khilaafadiisa iyo sixadeed waa wax aclaamtii nubuwadana kaba mida waa shay qeyb oo la daalacsiiye rasuulka ilaahay lasii tusay manaamkana laguma tusay ambiyada manaamkooda iyo ru'yadoodna waa qeyb waxyigii kaba mida bal taasba weeye kolley xadiidku waa umuuruhu inoo tilmaamayo xagga cibaaradan aliyurawixaniina waxay culimadu leeyihin waxay ishaaraba u tahay abibakar rasuulka ilaahay inuu naa'ibkayo isagu dabadi khilaafada qabanayo oo dee rasuulka ilaahay buu noo siiyey oo waa ka hawshiisii buu isagii u kacay ama uu u qumay rasuulka ilaahayna waa wafaado taas baa cibaaradana ay tahay welinaayna xadiidku waa inoo socdaa ama khaasatan xadiidka kale ee inoo dambeeya lafdiga falam araa cabqariyan min annaasna kolley waa bal dib baan usoo ercelin doonaa waayo riwaayada dambena way inooguba iman doonaan xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn cabd للahi بn نmayri wlfd لabi bakri qala xadaثna mحamed بn bashiri qala xadaثna cubayd الlahi بn cmar qala xadaثanii abu bakr بn salimi can salim بn cabd لlahi can cabd لlahi بn cmara bal sanadka mala waxaan abubakr بn salim ahayn way noo wada horeeyeen cubayd لlahi بn cmar بn xafsina de waa ninka caalimka al cmar بn الkhadaab ba ahaa weeye abubakr ibnu salim kana waxaa dhalay salim ibnu cabdillaahi ibnu cumar oo aabihii salim buu kaba warinayaa kolley xadiidkan bukhaari iyo muslim way wariyeen sanadkana way ku wariyeen abubakarna xadiidkan unbuu ku leeyahay labada saxiixba xadiid labaad kuma laha oo bal matalan dee xaafid isagu bukhaari buu sheegaa de laakiin muslimna oo saas oo kale oo xadiid labaad kuma laha waxaan xaafid dee taqriib kaba cabiraa inuu nin hiqa a yahay oo khaamiso ka mida macnaha waa taabiciinta raggii ugu yaryaraa ayuu kaba mid yahay walow cibaaradiisa fatxulbaari nin keliya un tawsiiqa u tiru yihaa wasaqahu lcijliyu calaa kulli xaalin cubaydullaahi bnu cumar kan kaba warinaya isaga iyo isagu isku dabaqo weeye waa min baabi riwaayat alaqraan waayo cubaydullaahina waa khaamisa ama waa taabiciintii raggii ugu yaryaraa abubakarna waa taasoo waa baab min riwaayat alaqraan waliba wuxuu xaafid ibnu xajar faa'iideeyaa fatxulbaari oo kale raawi kale oon cubaydullaahi ibnu cumar ahayn inaanu lahaynba macnaha nin axaadiidtiisu yar tahay waa ta aan leenahay saxiixayn xadiidkan uu kuba leeyahay cubaydulaahi ibnu cumar un baana cid ka warisay lahayaa oo cid kaloo dee raawi kale ma laha on cubaydullaahi ibnu cumar ahayn waana ninkaa dee geesna ay isku dee waxweyn qoysa ahaayeen geesna ay aqraan kaba yihiin xaggaas waana reer madiine isku wada ahaayeenbe wuxuu ihi haddaba cabdullaahi ibnu cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala wuxuu ihi uritu waxa lay tusay kaanii si waxaan anzicu soo saarayo oo bidalwi bakaratin waa garaan iyo bakara dalwigeed iyo dawliskeeda ama wadaanteed calaa qariibin qariib korkii ku sugan inaan biyo adigu aan dee dadba ama waxbaan waraabinayo ceel baan biyo ka soo saarayay dawli baan kagaba soo saarayay bakaradna markaan kaafta fadxino bakara waa dee markaan ama waxay leeyihin waa khashabad adba giraantan dee kolkole ceelasha qaarkood ee dhaadheer oo kale laguma xidho ee dee dawliska marka lasoo jiidayo iyada ama kolna lagu dhaadhiciyo kolna laguma soo jiido taas bay bakaradu tahayba in alkhashabat lmustadiratu lmucallaqatu calaa ra'si lbir waa cibaaraday kaba cabiraan haddii bakrat in la yidhaho dee qaalin bay ahaan lahayd oo kaafta haddii imaka macno kale yeelan lahayd oo iyada waxay dee noqon lahayd in laguma fasiro dalwa bakratin haddii la yidhaaho waa dalwi ka samaysnaa waa qaalin dee harageedba markaa noqon lahayd ee imaka bakaratin oo gacantiin un laguma soo saarayne dee ceelkan qori baa dul yaalay garaantaasaa kuma xidhnayd dawliska ama wadaantuna iyada ayaa kolna lagu dhaadhicinaya kolna lagu soo jiidayo de waa xaaladan aragnayba dee in la sameeyo haddaba bidalwi bakratin calaa qariibin fa jaa waxa yimi abu bakrin rasuulkii ilaahay buu ka qaaday fanazaca danuuban aw danuubayne laakiin danuubna waxaan idhi waa adalwu lmumtaliatu maan waa dalwigu markuu faariqa yahay lama yidhaaho ee waa markaa uu buuxo ayaa danuub lagu magacaabaa marka uu faariq iyo danuub lama odhanayo fanazaca wuxuu soo saaray oo dee dalwigii uu kuba soo saaray nazcan daciifan waa nazci yar dacfi uu kuba sugan yahay wallahu tabaaraka wa tacaala yakfiru lahu u xaggiisa ka yimi maaha waa muddadiisa ajashiibaa kaba soo gaadhay oo muddadii may dheereen waya waa laba sanood iyo saddex bilood taqriiban uma jaءa cmaru cumar baa yimi oo faاstaqaa macnaa istaqaadu waa dee ceelkii ayuu biyihii annazcu cala istiqaa ayuu kaba soo saaray oo dadkii buu waraabinayeyba dalwigii buu soo jiidayay faاstaxaalat waxay markii uu qabtay isagun bay isu bedeshay waxay noqotay waa dalwii markii hore ama danuubkii yaraa garban wadaan aad u weyn ayuu noqoto oo dee bal maalan ruux keligiiba aanu jiidi karahayn falam ara maan arag cabqariyan laftiga cabqari markii horena uu inooguba sugnaa dee waxaanay kaba cabiraanuun waa asayid lkamila amad waa haddii la yidhaha cabqariy lqowm waa ruuxii dee kabiirkooda iyo sayidkooda iyo ka dee u mudan ama dee u roonba ahaa kaasba weeye in waxa ay markay noqoto dadka weeyaan markay noqoto ama xayawaan lagu sifeeyo ama gogol oo kale cabqariyan xisaan dee bisaad bay ahayd gogol iyo waxyaalaha caynkaasa laguma sifeeyo waa alfaakhir min albisaad walxayawaan waa ka qiimaha leh faa'iq ah waxyaalaha kale ka heer sareeya ee ama bisaadba ah ama xayawaan ah ama waxyaalaha kale ayay tahayba macnuhuna waxa weeyaan waa shaksi dee xoog leh kaamil ah oo dee bal matalan sayid noocaasaba oo camalkaa uu qabto kala qabanaya anigu mabaan arag waxyaalaha kale dee culimada laqadu laftiga cabqariya waata qur-aanka meel dhacday ay soo naqliyaan waxaa kaba mid ah inay yidhaaheenba meeshuba waxay ahayd cabqar qaryo ay odhan jireen jibbaa degan iyo waxyaalahaas carabibaaba cabqar la odhan jiro markii dambana shayga iyaga aada u cajabiyey aada ay ku tilmaamayaan de inuu wax aan kanoo kale la arag yahay ayay de iyagoo halkaa u nisbaynaya ama diqadii suncadiisa ha noqoto quruxdiisa ha noqoto sida bisaadka faariqa dee la xardhay oo kale iyo haba noqoto iyo waxyaalaha ma shaksiye waaba meeshaasay u nisbeyn jireen o waxa ay leeyihin kanoo kale lama arag ba waa dee aad bacdigood ama bacda luqawiyiinta yidhaaheen muhimku waxa weeyaanuun imika halkan dee saa aan markaasba de waa shaksiga dee kamila oo dhan oo xoog lahoo isaga lamidaba maan arag oo shaqadiisoo kala qabanayo min annaas dadka kala mid oo yafri samaynaya eeg yafri macnaha yasnac wey faryahu ay camalahu wey yacmalu camalahu wey camalkiisoo kala samaynaya camalkaa uu qabtay wax lamida amoo kale samaynayaba maan arag macnaa waa sidaa dee wadaanti taaweyn bay noqotay haddana kamay xoog roonaane waa quwo iyadoo iyo si quwole ayuu usoo jiidayay iyadoo buuxda waa ku shubayey darkii buu buuxiyey dadkii oo dhan iyo wixii ku soo arooro o dhan baa ka wada fulay iyadoo si aynu soo marray alxawdu malan yatafajaru ilayhi taasna weli waxay tilmaamaysaa waa futuuxaadkii iyo wixii kaba dhashay ahdigiisii aahaarteedii isagii dabadii dee waa taa lagaba fula ayay sii socotay iyo xasanaadkeedi iyo wanaagyadeedii iyo bal waxaa fawaa'idoodii haddaba yafri samaynaya fariyahu camalkiisaas oo kale yacmalu camalahu kolley laba wej baanay ku dabdiyaan faryahuwa masaa imaka aan ku laqaybeeyaate bimacnaa camalahu iyo in fariyahu laba yidhaaho oo ra'da inta la kasriyo iyo yada la shado waa laba luqoo saxiixa ayay leeyihin walow barhkood ay tashdiid ay tashdiidka diidaan macnuhuna waxa weeyaan un maan arag axad shaqadaa uu qabtay oo kala qabanaya taa maan arag asalka hore faryina waxay leeyihin waa alqad waa goyn wax la gooyo oo de waxa weeyaan faryu adwaaj awdaajba marka wax la gowracayo o kale de waxaa goynta xididadaas goynteeda oo kale waa tafarya ay kaba cabiraan walow ay yidhaahaan haddii la yidhaha sulaasi la cabiro la yidhaha faraytuha ama faraytuljildana haragii marka la googooyey hagaajin iyo tolid iyo islaax loo googoynaya laga cabiraa haddii rubaaci lagaba dhigo la yidhaha afraytuna waa marka calaa jihati alifsaad iyo xumayn loo googoynayo ayay kaba cabiraan oo hulaasi iyo rubaaciga tahay ku kala farqiyaan macnuhu waxa weeyaan waa goynta asalku ahaa imikana waa shaksi la mid ah shaqada uu qabanayo kala qabanaya anugu mabaan arag taas buu idhi guud ahaanna waxaa inooguba sugan un dee waa fadiilo weyn oo cumar leeyahay khaasatanna waana dee manaamkan iyo tacbiirkiisu waa wixii isaga waqtigaa khilaafadiisii isaga uu noqday amiirkii mu'miniinta rasuulkii ilaahay ama khaliifadiisii khaliif uu kaba sii noqday ahaartaa fiicnayd iyo hadday tahay diinta faafinteedii iyo hadday tahay futuuxaadka iyo dee muslimiinta wixii kale uba kordhay iyo sharaacidii islaamka aada u sugnaatiyey qawaacidii oo dee uu faafiyey iyo umuurahaas waa waxyaalihii muuqday waytaawe xataa rawiya annaasu ilaa ay dadka cokanaadeen weeye ka dhargeen biyihii wadarabuu lcadana iyagii horta way cokanaadeeno way kaa cabeen wadarabuu lcadana ujeeddadu waa xoolahoodii iyo waxyaalahaasna waxay u yeeleen joojiyeen sabo dee markay iyaguna xoolahoodii ay cokanaadeen ee ay biyihii iyo wixii kaba dhargeen ayaa meelihii dee sabada ceelka aan kaba dheerayne la tubayey ayay dhegeen oo de iyagoon de biyiba looga baahnayn bay halkaasay joojiyeen oo ilaa bacna ujeeddadu dadkiina iyagii way ku intifaaceen mawaashidoodiiba kuwa intifaacday waana laga wada dhargay iyadoo ceelkii haddana ama darki buuxo xadaثna أحmed بن cabd للh بن يuنuس qال xadaثna زhayr qال xadaثnii muسى بن cqبة عan salim بn cabdاللahi عan abihi can ru'ya rasuul الlahi slى الlه عalيه وasلم oo markaa abubakr بn salim baa markii hore ka warinaya salime maanta ninkii dee qolooyinkan makaazidana aimadooda kaba mid ahaa laba yidhaahana makaazidiisu hiya asaxu lmakaazi laba yidhaaho muuse bnu cuqbo isna sikaara taabiciin oo hore inuu usoo maray isagiiyo niman ay walaalahaayeen iyo adigu bal matalan taas ayaa saalim kaba warinaya waa mutaabaco xadiidkii hore abubakar muuse uu taab markaa imika ku raacay can ru'ya rasuuli اllaahi slى اllahu عalيه waslm fi abi bakri wacumar bn اkhadaab radia allahu canhuma binaxwi xadiiihim waa raggii hore xadiidkoodii wax laba mida iyada markaan eegno riwaayada ibn cumar riwaayo keliya unbaa inoo horeeya dariiq keliya inoo horeeyo waa dariiqii abubakr ibn salim kana waa kii labaad daahirku wuxuu ahaan laha iyo usluubkii aynu soo baranay binaxwi xadiiihi waa abubakr xadiidkiisii mid laba mid ah ayuu muuse bn cuqbatna salim kaba wariyey kolley sheekhan sheekh maxamed amin kitaabkiisa alkowkab ulwahaajna waxaabu isagu sheegtaa inay binaxwi xadiidi imika taxriif ay noqonayso meelo kalena waa ku celceliyaa aan dee taxriif kolley daahir aanay ahaynbe oo dee asalku ahaa inuu taas tahay haddii dee maqsuudku uu yahay mawduuc waa mawduuc keliya xadiid keliya ibnu cumar iyo abu hurayra ay kalaba warinayeen raggii hore iyaguna xadiidkaa wariyee guud ahaan asalka xadiidka loogama jeedo ciddii warisay cid tacaduday bay hedo kuwa aan kuba xambaarno markaa taxriif uma baahan inaan idhaahno waa tasxiif ee waa dadkaa hore ee wariyey xadiidkan ama abu hurayraha kaba wariyeen ama ibnu cumar ee xadiidkan dee ru'yada rasuulkii ilaahay ahaa fii abibakr wa cumar xadiidkoodii mid laba mid ah iyada ta haddaan idhaahno dee jamac baa inoo horeeyey xadaثna mحamed بn cabd لlah بn نmayri qal xadaثna abi qal xadaثna sufyaan عan cmri wbn اmunkadiri bal sufyaan maanta camr bnu dinaari iyo mxamed ibn munkadir buu xadiidka ka wada wariyey anahuma saamica labadoodu haddaba waxay maqleen jaabiran yukbiru can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm xa وxadثna زhير بن xرب ولفd لah qaaل xadثna سفyاan بن cuyeyna xadiidkaa سفyاan walow aynu in badan soo arki jirnay isagoo ninka labaad una marka la eego sanadka mslim imika ninka saddexaad buu ahaa waa سفyaankan iبن cuyeyne un waa kii hore une maha سفyاan الthawrي isagaynu arki jirnay inta badan ninka saddexaad inuu noqdo xagga sanadka waa سفyاan iبن cuyeyne un haddaba in markii hore mحamed iبn cabdالlahi بn نmayr hadduu mslim kaba wariyey maantana زhayr iبn xarbin buu kaba warinaya xadiidkuna waa xadiidka سfyaan ee laftiga inoo soo socda waa xadiidka زhayr عan iبn المنkdir وcmri labadoodu عan jaaبiri عan النabiyi slى الlaه عليه وasلم qaaل dakلtu waxaan galay aljanaةa janadii ayaan galay waa manaamtana fara-aytu waxaan arkay fiiha daaran daar aw qasran ama qasri baan ku arkay jannada dhexdeedii faqultu waxaan ihi liman haadaa qasrigan aqalkan dee qiimahan iyo quruxdan leh yuu usugnaaday yaa leh faqaaluu waxay idhahan licumara bni اlkhadaabi cumar ibn اlkhadaab ayuu usugnaaday faaradtu oo cumar ibn اlkhadaab baa leh ayaa la yihi waa dee bishaaro weyn oo cumar inuu ahluljanno yahay taas bay bishaaro u tahay faaradtu waxaan doonaya an adkula inaan galo bal aqalka gudihiis iyo dee taas inaan galo fadakartu waxaan xusuustay cumarow hayrataka hinaasahaaga waa dee heeso ala aqaladiisi iyo dee aan loo dhowaan jirin baabuhay markaa hinaasahaagii ayaan xusuustay oo markaasaan ka joogsaday fabakaa cumaro cumar baa ooyay oo waqaala wuxuu yihi ay rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow aydwaatii xarfinidaayd aw calayka yuqaaru ma adiga lagu hinaasa dee nin kale un mooyaane ma adiga iyo cidi ku hinaasaysaa kolley waxaana halkan idhaha culimadu nooc yar qalbi baa kuba suganoo dee inay haweeneyda ayaa dee laguma hinaasayey e markaa waxay idhaa aw calayka yuqaaru aw calayha yuqaaru minka taasaaba asalku ahaa bay leeyihin ama waa nooc yar qalbi una macnuu waxa weeyaan bal cid kale haddii dee hinaasa u xaggii kaba yimaado aan kuba hinaasi lahaa ma adiga nebi maxameda ayaa lagugu hinaasaya markaa taas buu yihi dee kolley oohintana ama faraxaba noqo dee faraxba ha u ooyo ee taas buu yihi waa fadiilo cumar waa bishaaro inuu dee janno gelayo taas oo kale dee horena waa kii rasuulka ilaahay ba salawaat ullahi wasalaamu caleyh ugu bishaareeyeen marka wuxu uhi xadaثna isxaaq bnu ibrahima qaal akbarana sufyaan can camri wabni اlmunkadiri can jaabirin waana sufyaan kuwaa ninkii hore un ama imaamkii ina cuyeyna waxadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna sufyaan waa duruqdii un waana sufyaan can camrin markii horeeg in camrin ibn اlmunkadir baa saddex dariiq hore inoo wada socday imika dariiqan abubakr waa camarunoo ibn اlmunkadir baa ka hadhay samica jaabiran xa waxadaثna camrin inaaqidu qaala xadaثna sufyaan can ibn اlmunkadir imika dariiqa camrin inaaqidna camar meeshii ma jooge waa ibnulmunkadir markaa waa maxay labadaba sufyaan uu ka wada maqlaye kolna wuu israacin jiray xadiidku waa xadiid keliya labadoodaba uu ka wada maqlay kolu israaciyaana way jirayso dee asxaabtiisii qaar ay kaba maqleen koluu midkood ku gaabsado ama camar ha ku gaabsado ama ibnulmunkadir ha ku gaabsada taasna way jiraysa saas bay riwaayadahana kala yihin can النabiyi slى الlahu عalيه waslm bmil xadiiث ibn numayri waزuhayrin xadaثanii xarmlaة bn yaحya qaala akbarana bn wahbi qaala akbaranii yunus an bna shihaabi akbarahu can saciid bn الmusayibi can abi hurayrata can rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm anahu qaal baynamaa waqti ana naa'imu id ra'aytunii waxaan isku arkay fi ljannati jannada dhexdooda anoo kuba sugan faida mra'atun wuxuu baaban arkay haddana haweeney tawada kolley labadii tobadee mudaarica midi xadfantay waa tatawada-u weysaysanaysaa ilaa jaanibi qasrin wayse takliif maaha oo wayse dee waxa weeyaan taladud iyo raaxo iyo taasubaabay noqon dee malaa meeshii wasakhi ma jirto iskagama jira laakiin quruxdeedii horena qurux ugu sii kordhinaysa un faqultu waxaan ihi man haadaa aqalkan iyo u sugnaaday aqalkan yaale faqaala waxay idhahan licumara bni lkhadaab fadakartu hayrata cumara cumar hinaasihiisii baan xusuustayoo fawallaytu waan jeestay mudbiran xaalan ahay dhabarka duwayo na waan ka tegay halkii maan gelin aqalkii qaala abu hurayrata wuxuu ihi fabakaa cumaru cumar baa ooyey wanaxnu anaguna jamiican xaalanay anagoo dhan fii dalika almajalis ujeedada abu hurayra waan joogay l majliska cumarna waa joogay dad kalena way la joogeen fii dalika almajalisi maca rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam uma qaala cumaru biabi anta yaftika biabi ya rasuula allahi acalayka agaaru maadaan kugu hinaasaya وxdثnي cمر بن نqيل وxسن بن الحلواني وعبد بن حمyد qال وxdثnا يعقوب بن إبراهيم قال xdثnا أbي عن صالح عن بن شhهاaب بhdا الإسناaد مثlh weli فضاaئشhii cمar baan kuba jirnaa inoo socotee wuxuu yihi مسلم رaحimه اللهu taعالى xdثnا منصور بن أbي مزاحم qال xdثnا إبراهيم يعن بن سعد وxdثnا xسن بن الحلواني وعبد بن حمyد qال cبد أخبرnي وqال xسن xdثnا يعقوب waa dadkii kitaabka ku badnaabaa أسانيdana inoogu badan xdثnا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد qال xdثnا أbي عن صالح waa inakaysa من صالحn عن بن شهاaب qال أخبرnي عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أbي وقاص أخبره أن أbاه سعدا qال اsتأdن عمر على رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal kole xadiiثku waa xadiiثkaas oo waa inoo soo socdaa lafdigiisu waxaad modaana sanadku waa yar dheeryahay oo waxa dheereeyeyna afar taabici baa xadiidka sanadkiisa ku wada sugan waa ibnu shihaab iyo meye saalix ibnu kaysaanba haddaan kuba soo darro oon idhaahno wasan iyo ibnu shihaab iyo abdra cabdilxamiid ibn cabdiraxmaan ibnu zayd iyo maxamed ibnu sacd ibn abi waqaas labadoodubana kitaabka ee meelo kalena way kaga sugan yihiin cabdilxamiid ibn cabdiraxmaan ibnu zayd ibn alkhadaab weeye oo waa cumar ibn اlkhadaab baaba dee aabihii adeer u ah cabdiraxmaan waana nin raabico kaba mid ahoo hiqa ah weeye cabdilxamiid ibn cabdiraxmaan ibn zayd ibn اlkhadaab horena waanaynu aabihii cabdiraxmaan usoo marnay magaciisu inuu moxamed ahaa ee cumar bedelay oo cabdiraxmaan kuba magacaabay zayd ibn اlkhadaabna waa cumar walaalkii weeye ka islaamnimo horeeyo xagga islaamka uu markii hore kaba sii horeeyey isagoo xagga salqiga kaba lahaa ee dagaalkii iyo maamina lagu diray maxamed ibn sacd ibn abi waqaasna dee saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad baa dhalay marka afartan taabici ayaa xadiidka sanadkiisa ku wada suganba wey marka wuxuu yihi akhbarahu ana abaahu aabihii sacdan sacad baa qaala yihi ista'dana cumaru calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam cumar baa wuxuu rasuulkii ilaahay ayuu ka idan dalbo ujeeddadu gurigiisii buu yimi rasuulka ilaahay buu idan weydiistay sanadka xadiidkan sideed buu gaadhay waa asaanidiisii naasilka ahayd weeye kollay nasuulkuna umuurahan uu kaba yimaadaa dee halkii taabici keliya ka gella ama ugu badnaan laba taabiciba afar taabici wada galeena aabihii sacad baa wuxuu yihi qaal ista'dana cumaru calaa rasuuli illaahi sala allahu alay slam macnaha cumar baa yimi rasuulka ilaahay gurigiisii idan buu dalbay de waa taa istidaankii laynoo jideeyey markaa guri kale oo gurigeenna aan ahayn aynu tagno wa cindahu rasuulka ilaahay agtiisana markaa waxaa walxaal cindahu nisaaun haween min qurayshin quraysh ka mida oo yukalimnahu la hadlayo wayastaktirnahu isaga dee wax badan ka doonaya ama dalbaya inuu wuxu kordhiyo uba badiyo bal nisaaun min quraysh waa dumar quraysh kaba mid ah xaafid ibnu xajar wuxuu kuba fasiraa huna min aswaajih waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haweenkiisii ayuu kaba mid ahaayeen waayo dee waa usluubkan iyo waxaa kaloo ixtimaala buu leeyay waana siday dee qolooyin kale kuba fasireene inay dad kalena ay la joogeen oo dumar kale oo iyaguna qurayshi ay laba joogeen laakiin inay dumarkiisii ahaayeen waxaa inoo xoogeynayaa hadalkan ah ama jumladan ah wayastakirnahu haddii aan kuba fasirin oon idhaahno ystakirnahu min anafaqati oo waxaan ay dee rasuulka ilaahay ka dalbayeen inuu u kordhiyo wixii nafaqe uu siinayay lahaa inoo kordhi inaguma filo oo wax ziyaadsan oo xaggii nafaqada ama intii uu siinayay in ka badan bay ka doonayeen markaa taa haddaan idhaahno dee waa dumarkiisi baabay noqonaysaa salawaat ullahi wasalaamu calayh imaamku laakiin amanawi wuxuu culimada ka soo naqlinayaa inay ystakirnahu ay tahay ydlubna kahiira min kalaamihi wa jawaabihi fii xawaaijihina wa fataawihina oo de inay bal dumar kaloo qoreysheedba dumarkiisa ha kuba jireen waxaan ay doonayeen inuu rasuulka ilaahay dee istigtaarkana in hadalkiisiibay wax ka badan dee ay doonayeen iyo su-aalahay weydiinayeen ha noqote ugaba fatwoonayay iyo waxyaalihii kaley u bandhigayeen oo ugaba jawaabayay taas bay dee lahaay noo kordhiyo ay adigu bal istigtaarkooda walow dee arrinkaa xaafid ishaaray kolley ay xoog leedahay waxaan usoo naqliyaa riwaayo jaabir oo uu leeyahay muslim bay kuba sugnayd oo nafaqay doonayeen bal taas dee kolley halkan iyada laftiga inoogu sugan maahe waa taas oo ayuu idhaha bal istagtirna caaliyatan xaalay tahay mid kor noqotay aswaatuhuna oo haddii aan dee nasbino waan xaalaynaynaa walow dee nakiraba meesha ay kaba horeysay haddii caaliyatun la yidhaahana malaa labada wejba barhkooda horta khaasatan bukhaari oo kale way soo naqliyaane waa sifo dumarkaasoo caaliyatun kor noqotay aswaatuhuna oo de way dhawaaqayeen oo rasuulka ilaahayna waa la joogay dee waana dumar markaa malaa waxooga ahaa dhawaaqoodaa sare u kacay halkan waxay leyihin culimada waxaa suurtagala intii aan la nahiyeyn can rafci sawti fowqa sawti inay ahaydba waa ixtimaal oo laa tarfacu aswaatakum fowqa sawti nebiyi intaanay soo degin waayo suuraddaas waa waqti dambey soo degto kolley sanadii sagaalaad ee hijrada iyo meelahaas bay xujuraad ahayd waktiyadii ufuudu ay yimaadeen waayo waftigii reer tami markay yimaadeen bay ahayd markaa suuraddan soo degitaankeeda oo mar dambay ahayd haddaba taas waa suurtagal waxaa kaloo suurtagal ay leeyihiinba sawdkan kor noqday inaanu dee mid kastaba gaar ahaanteeda dhawaaqeedu sarrayn oo rasuulka ilaahi iyo dhawaaqeedu dhawaaqeedu dhawaaqiisa kaba sarrayne dee waa dumaree markay ama wada hadlaan kolkol ama hadalkoodii kulmay ayaa dee irtifaacan iyo ay tan keentayba oo marka la eega majmuucii aswaadoodan isu tagtay ayaa dee noqonaysay wax kor noqday walow mid kasta gaar ahaanteed iyo infiraadka aanu ahayn wax dee nahyigii uu ku dha markaa nahyigii dee matalan uu dee noqdo nahyi waxii laisu diiday aanu ahaynba waxaa kaluu kordhiyaa intaasi waa inta sharaxa inoogu sugan ee qurdubi oo kale de waxaaba dhici karta inay barhkood kaa mida ruux marka horeba abuurkiisu uu yahay inuu dhawaaq dheer yahay isagoon hadda ujeedin markaa taas inuu dhawaaq dheer yahay oo ruuxii aanu sawdkiisii xakamayn karahayn dee abuurkaba ahaa saa qays ibnu haabitba ama waxa waya haabit ibnu qays ba baan ujeeda iyadna la soo naqliyay oo taasna waa ixtimaale almuhim dhawaaq waa dhawaaqooda waa kor noqday waxna waa kuwa ka doonayay inuu kordhiyo hadday dumarkii ahaydna dee nafaqa iyo waxyaalo ziyaaday doonayeen falama staadana cumaru cumar markii idan dalbay ayay markaasay qubna kaceen yabtadirna alxijaaba iyagoo u kala dheeraynayo u degdegaya xijaabkii xijaabku dee inay kolley hadday waqtiyo dambaba ahayd xijaabku waaba soo degaya laakiin hadday aswaajtiisi ahayd markaa dena waa zawjkoodii baa laba jooga oo isaga iskama xijaabeyn markaa xijaabkii bay kuma degdegeen haddii dee bal dad kale oo dee dumar kaliya ay leeshiin laba joogeenna xijaabku waa sitaaradii iyo adigu meel dee iyagii wax qariyoon halkaa rasuulka ilah agtiisii ahayn ayay xaggeediibay u kaceen ay u degdegeenba faadina lahu rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa yihi soo galo o idmay walxaal rasuul llahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayه wasalam yadxaku uu qoslayo faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi adxak allahu ilaahay haka qosliyo sinaka ya rasuul اllahi manaa iligaaga hakaba qosliyo laasimka ujeedaa waa farxad oo hakaa farxiyo weeyaan maha qosolkaaguna habato taa ujeedadu maahe hakaa farxiye maxaad la qosleysaa weye maxaa dhacay faqaala rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxu uhi cajibtu waxaan la yaabay min haaulaahi kuwan allaatii kuna cindii waa dumarkan agtayda kuba sugnaa waa kuwaasoo way dhawaaqayeenoo waa kuwa igu urursanaana falamaa samicna sawtaka markay dhawaaqaagii maqleen ayay ibtadarna alxijaaba u degdegeen ay halkaa meelaha kala galeen oo xijaabkiibay u degdegeenba qaala cumaru cumar baa wuxuu ihi fa anta yaa rasuula allahi axaqu an yahabna adigaa ku xaq lahaa inay kaa haybaystaan ay ku weyneeyaan uma qaala cumaru cumar baa wuxuu ihi ay caduwaati anfusina waa kuwii nafahooda u cadowga ahaayo naftooda de inay umuuraha ku kacaysaan waa naftiinimaa collatiin oo de marka haddii rasuulka ilaahay iyo saas iyo kolkol aade aad dhibtaan be waa kuwii nafahooda u cadowga ahaayo atahamnani maana iga haybaysanaysaan walaa tahamna rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay idaan ka haybaysanahayn qola markaasa idha nacam ha anta aklad o afad adigu waa dee mid qallafsan baa tahay oo rasuulka ilaahay kaba qallafsan ama dee ka adadagba weeyaan oo ka dee san dee waa khushuunadii afada ka dabeeca xumaan maaha de waa khushuuno iyo qallafsanaan iyo bal matalan jaafinimo taasba weye min rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam xaggan afcalu tafdiilkuna dee waxaa u keenaya in horta labadoodan alfad iyo alkalad walow kunta fadlan galiid alqalbi ilaah baa rasuulka ilahi ku yihi haddaad mid dabeeca xun oo ad adag aad tahay oo qallafsan dadku way kaa yaaci lahaayeen dee naxariista iyo xilmiga iyo dulqaadkaasa ilaahay ku siiyey waa kaa ay kugu urursan yihiinba marka khushuunat ljanib iyo shidat اlkhuluq taas bay labadooduba ay yihiin laakiin waxay ka cabireen aqladu iyo afad waa afcalu tafdiil marka waxay ka dhigan tahay fadaada meeshii way jirtaa xaggii rasuulkana waxay wanaagsadeen baa jireen lakiin isagu dheeraad buu leeyahay dheeraad iyo ziyaadu yeelanaya marka taas dee rasuulka ilahay waaba kaa ilahay hi walow kunta fadlan kaliid alqalbi asal ahaan ma lahayn taas de haddaanu ciddii la amray ee masalan marka la eego jaahid اlkufaar wاlmunaafiqiina waqlon calayhim iyo kuwa aanu ahayn dadkii uma lahayne waa ka aan ruuxna wuxuu karhaya bal ku qaabili jirinba wejigiisa saynu soo marray in hadduu wax diidaya lagaba arki jiray haddaan xurumaadka ilaahay oo lagu tacadiyay arrintu aanay ahaynba bal marka waxay leeyihin lafdadan afcalu tafdiil halkan lilmufaadala ma aha ee bimacna alasl ama asl bimacnaa fadlin waqaliid baa loo jeedaayo adigu waxaa tahay dee ruuxa qalabsan engegan ad adag baa tahay oo rasuulka ilaahayna taa maaha bal taa wey haddii bal laba idhaaho mufaadalo laguma xambaarana dee qadarka rasuulka ilahay xaggaa kagaba sugnaana ama waa kufaar iyo munaafiqiinta ama marka xurumaadka ilaahay lagu tacadiyo rasuulka ilahay dee taas iyada cidna ugamu waabanahayn oo jaanibka waa adadka oo jaanibkaas bay noqon saasay yidhaaheen markaasaa rasuulka ilaahay muxuu ku yidhaha halkan fadilada cumare qaala rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam waladii ilah baan ku dhaartay nafsii biyadih maa laqiyaka shaydaanu shaydaanku kulama kulmo cumarow qad saalikan waxaada tahi mid maraya fajan dariiq ilaa oo u shaydaanku kula kulmo adoo wado socda fajan waa dariiqa waasaca weeye kolkol dee meesha dariiqa laba buurood udhexeeyana faji waa la yidhaahaa ee adigu waa wadadi adiga kulama kulmo shaydaanku oo kaama hor yimaado ilaa oo uu shaydaan kaa hor yimaado kula kulmo wado salaka wuxuu mara hadda cumar oon arkahaynba weeye waa cabsida uu kaba cabsanayo fajan dariiq kayra fajika waa dariiqaan dariiqaaga ahayn waa shidadiisii xagga fii diin illah iyo jaanibkaas weeye oo dee bal xadiid kalea kuba yimi axmed iyo kuba sugnaa shaydaanku waa ka cabsanaya dee waxa weeyaan cumar waa ka cabsadaa taasba waaye bal waa xadiid dee iyadna musnadka inooguma soo arooray haddaba haddii adiga shaydaan uu kula kulmo wado wadadaa waa kaaga baydhaa oo dee bal maalan waa shidadiisii fii diin illah iyo quwadii jaanibkaas ahaydba weye xadaثna haaruن iبn macruuf markaaba fadiilo weyno adigu cumar tani uma sugnaatay weeye halkan oo xadiidku bal markaa taas wey xadaثna haaruن iبn macruufi qaala xadaثna bihi cabdالcaزiز iبn mحamedi waa xadiidkan soo socda cabdالcaزiز baa noogu waramay qaala akbaranii suhayl can abihi abu صالح can abi hurayrata ana cmar bn الkhaطaabi jaءa ilى rasuuli الlahi slى الlahu عalيه wasalam wacindahu niswaة iyadoy dumar agtiisa ku sugan yihiin qad rafacna kor yeelay oo ay kor yeeleen aswaatahuna dhawaaqyadoodii calىa rasuuli الlahi slى الlahu عalيه wasalam falama staadana cumaru ibtadarna اxijaaba waa ila اxijaab bay u degdegeenba fadakara naxو xadiiث zuhriya xadiidkii zuhri imakeen kaba soo baxnay mid laba mid ah oo dee suhri isagu wuxuu kaba warinayo waa xadiidkan sacd ibn abi waqaasiya baa xadiidkiisa u ahaaye laakiin maanta xadiidkani waa xadiid abu hureyre kii mid lamiduu sheegay oo dee fadiiladan cumarna ay kuba sugnayd xadaثnي abu طاhir أحmed بn cمr بn sرح qال xadaثna cabdاللahi بn wهb عan ibrahim بn sacd عan abihi sacd بn ibrahim عan abi سلمة عan caiشhaةa عan النabiyi slى الlaه عalيه وasلم أnahu kana wuxuu aha rasuulka ilaah yaqul mid yidhaahaa qad kana waxa ahaa yakunu mid ahaanayey fi اlأmami umadihi kaley waa qordobi oo kale mfhimkiisa kaanadan hore wuxuu kaba dhigaa inay tahay bimacna amri washaan oo macnaa qad kaana wuxuu ahaa shanigu yakunu waxa ahaanayey markaas oo arrintu ay ahaydba yakunu waxa ahaanayey fi lumami ummadihii qablakum idinka idinka horeeyey muxadathuuna waana ismigii yakunuda dambe kuwa loo waramo wax lagu ilhaamiyo qalbigoodunbaa dee shay xaqa lagu soo tuuraya sawaaba oo markaa dee si hadday ku hadlaana si un bay arrintu noqonaysaa lala hadla ayay ahayn ama wax lagu ilhaamiyo ilhaamkii qalbigooda lagu soo tuurayey shay sawaaba fain yakun hadduu yahay fii ummatii oo dad saasi ka mid bay ahaayeene haddaba hadduu yahay fii ummatii ummaddayda dhexdeeda axadun minhum waa axad kuwaa kaba mida mulhamiintae wax laguba ilhaamiyo faina cumara bn اlkhaaabi minhum dee waa jiraan oo kolley ummadda kuwa ka midi waa jiraane cumar ibn اlkhadaab kuwa ka mid weeye oo waa cumar buu noqonaya kaasaaba cumar ibn اlkhadaab ka mid weeye qaala ibn wahbi tafsiru muxadaثuuna mulhamuuna muxadaثuuna tafsiirkeedu waa mulhamuuno dee kolley cumar ibn اlkhadaab bukhaari oo kalena daniga iyabuu kuba fasiraa oo halkan oo hadduu dee wuxu maleeyo ayumbaa sida waa in haddii waa kuwa asiibo oo wixii iyagu sii ay u malaynayeen ama yidhaaheen wuxuu waa saasunbay arrintu noqotaa kolley waana laba macno iskuba dhow ooye de waana xadiid kuba yimi cumar hadduu yidhaaho shay saasaan u malaynaya si uu ku malaynaya unbay noqon jirtay waana kan dee aynu horena usoo marnay imikana kuwa inoo dambeeyaan umuuro uu soo jeediyo isaga ra'yigiisiiba ahaana qur'aankii uu kuba yimi si uu isagu ra'yigiisu ahayd ama taladiisu ay ahaydba qur'aankii uu kuba yimi waa ilhaamkan rasuulka ilaahay sheegay waa taxdiidkan ayuunbay taasna kama mid tahay saas aba muslim oo xadiidkan uu markaa kaa dambe u raaciyeybe xadaثna waana fadiilo weyno de cumar uba sugnaatay untana xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna layث xa وxadaثna cmr الناqdi وزهير بن xرbi qal xadaثna بن cuyaynaةa kilahma عan بن cajrاn عan sacd بن ibrahima bhada الإsناadi mثlah xadaثna cqبة بن mkrm الcamiy qal xadaثna سacيid بن camiri qal juwayriyaة بن asmا aخbarana kale caadadii waxay ahayd aan soo arki jirnay in siiqada ay horeysay magaca kaba horeyso la yidhaha akhbarana juwayrat bn asma laakiin horena kamela waan soo aragnay ama wax jiro asaaniidda kolkol ku yimaadee siiqadii un baa ka dambeysay magacii oo wuxuu yihi qaala saciid ibnu caamir juwayriyat bnu asmaa ayaa akhbaranaa noo waramay can naafici naafic noogaba warramay can ibni cumara qaala anahu qaala qaala cumaru cumar baa yidhi waafaqtu waan waafaqay rabbii rabbigay fii halaaثin saddex arrimood kollayna xasir maha iyadoo dee saddex wax ka badan ma anfiyeyso intaa way ka badan tahay oo bal kitaabka meelo kalena way nooguba sugnaydba waxyaalo kale oo kuba waafaqayba oo ama arrintan si halkii beder iyo amee bedertani way tahay laakiin waa umuuro kale si xijaabka oo kalena waa halkan way nooguba sugan tahay waxyaalaha ay xadiid kale ay noo dambeeyo oo xagga marka la eego salaadii munaafiqiinta oo kale iyo markaa lahaa rasuulka ilah waa kii kaba joojiyey rasuulkuna kuba tukaday haddana waxyigu kuba yimi bal siyuudi risaalu leeyahay muwaafaqaadka cumar uu ku ururiyo dee toban in ka badan buu gaadhsiiyaabeen fii maqaami ibraahima ayaan ku waafaqay oo waataynu hore usoo marnay inuu yihi haddii aan kaba yeelano maqaamka nebi ibraahim meel aan kuba tukano ama musale waاtakiduu min maqaami ibraahima musallaa soo degtay wa fi lxijaabi xijaabkiinoo horeynu usoo marray inuu lahaa rasuulkii ilaahu dumarkaagan xijaab mid bariyoo fiican iyo mid kaleba way arkayaan ugu dambeynna xijaabkii uu soo degay wa fii usaara bedri beder dadkii la qafaashayna waa kii isagu doonayay in la wada laayo dadkaas oon fidye iyo waxaa lagaba qaadan abubakarna taladiisu ay ahayd in dadkan fidye lagaba qaato dee rasuulka ilaahayna si abubakar iyo tiibuu uba iishay oo waa kii fidyadii qaaday dee markii dambena waa tii aayaadkii ay soo degeen suuratu anfaal kuba sugnaa oo ahayd nebigii umay habbooneyn dee inuu cid uu qafaashay oo gaaladiiya uu yeesho isagoon dee aada u jilcin oon dilkii laguma badni oo dad la jilciyey ana iyagu noqobe wa fii usaara badrin waa markaa kolley de waa fadaaisha waa muxadanimadii waa ilhaamkii wax lagu ilhaaminayo sida toosan laguma ilhaaminayo wey xadaثna abubakr بn abi shaybata qaal xadaثna abu usamata qaal xadaثna cubayd الlahi can naafici can ibni cumara qaala lama twufiya markii uu wafaado u dhintay cabdالlahi bn ubay cabdالlahi bn ubay ibnu saluula kolley saluulana waa hooyadii ubayina waa aabiho saa daraaddeed ba labada ibnuba la rafcinaya iyaday cabdullaahi nacti ay u noqonayaan ee lama odhanayo hadday imika ubayi ay hooyadii tahay ama aabihii uu yahay ibni bay tadamba noqon lahayd ee wasan ayuu jaa yimi adugu waa ninkii dee ra's almunaafiqiin nifaaqiisii iyo cadaawadiisii la ogaa ayaa dhintay sanadii sagaalaad ee hijrada ayay ahayd jaa waxaa yimi ibnuhu inankiisii cabdullahi bnu cabdillaahi waa nin saalix ahaa saxaabadii fiicfiicnaydna kaba mid ahaa oo dee ilaahay waa kaas ninkaasuu kaba beeray ayaa yimi ilaa rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam waa markaa uu wafaaday fasa'alahu wuxuu weydiistay an yucdiyahu inuu siiyo qamiisahu qamiiskiisa rasuulka ilahi buu weydiistay uhi qamiiskaaga isi an yukafina fiihi abaa waa liyukafina fiihi abaa si ugu kafna abiyo wuxuu doonaya dee barakadiisiie qamiiskaaga rasuulka ilahi si siaan uguba kafnu ihi faacdaahu rasuulka ilaahi uu siiye uma sa'alahu wuxuu weydiistay an yusaliya caleyh inuu kuba tukado rasuulka ilaahay baa yimi qabrigiio faqaama rasuulu اllahi salى اllahu alيyه wasalam rasuulka ilaahay baa istaagay liyusaliya caleyhi si ugu tukado faqaama cumaru cumar baa kacay faakada wuxuu qabtay bihaabi rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam waa shidadiis dee iyo arkaa jaanibka aynu kuba adadkaa dee waana kan mulhabka ah faqaala wuxuu uhi ya rasuul اllahi atusali calayhi miyaad ku tukanaysaa walxaal qad nahaaka allahu ilaahay kaa nahiyay an tusallia calayhi inaad ku tukato oo hadalkiisa dambe waxaad moodaa inay aayaddan walaa tusalli calaa axadi minhum ay hore usoo degtay oo iyadoo ilaahay kuu diiday miyaad ku tukanaysaa rasuulka ilahayna taa ma yeelan oo dee may ahayne laakiin dee arrinkii ahaa haddaad u dembi dhaaf dalabti haddaanad u dembi dhaaf dalabinba ilaahay uma dembi dhaafayo waa isku mid tiibaa dee adigu waa macnaha uu kaba qaatay e laakiin aayaddan gaarkii dee waa hadalkiisa dabadiibay soo degto way noo dambaysaa faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm waatan arrinku isaguba deetuu sheegay inamaa khayaranii ilaahay uu idaroorsiiyey khayaranii lahu faqaala wuxuu uhi istakfir lahum u dembi dhaaf dalb aw laa tastakfir lahum ama ha u dembi dhaaf dalbin in tastakfir lahum sabciina marata toddobaatan goor haddaad ilaahay dembi dhaaf u weydiiso dee ilaahay uma dembi dhaafayo oo ilaahay uma dembi dhaafayo taas buu ihi marka rasuulka ilah wuxu uhi saaziidu calى sabciin calaa sabciina toddobaatanna waan ka badin macnaha haddii aan ogahay haddaan toddobaatan ka badiyay in loo dembi dhaafayo waaban kaba kordhin taas buu yihi laakiin cibaaradu waxay keenaysa dee waa tasio in tanna waa tagsiiro dee inkastood u dembi dhaaf dalabto ilaahay uma dembi dhaafaya ayaa macnuu yahay kalayna bacd alusuuliyiin oo kale ayaa iyadoo dee macnuhu keenaya xad mala aayadan iyo taas iyo iyo ay isu qaban waayeen wasaaziidu calaa sabciin iyagoo arkayay dee arrinku inuu yahay toddobaatan aan looga jeedin hadday kun tahay hadday laba kun tahay hadday toddobaatan tahay looma dembi dhaafayo waa isla mid uun ayay barhkood xadiidkan dee dadka aan waliba xadiidka dee aan sidaa kuba ahayn eejaanibkaas bay si waxay kaba joogsadeen ama isdhaaheen saxiix maa xadiidku waa inoo sugan yahay rasuulka ilaahayna dee waa raxmadiisi iyo raafadiisi iyo inuu lahaa haddii xataa taasi ay waxu tarayso waaba kaba kordhin qaala markaa cumar baa yihi innahu munaafiqun waa munaafiq fasalla calayhi rasuul اllahi salى اllahu alay slam dee qoyskiisana waa ku xidhiidhinayay isaga gabadh uu dhalay adigu dadkiisu way dad fiican bay ahayn oo saxaabadii fiicfiicnayd ah markaasaa anzl اllahu caza wajal ilaah baa soo dejiyay tana waa muwaafaqaadkii cumare walaa tusalli calى axadi minhum maata abada ha ku tukan axad iya kuwa munaafiqiinta kaba mid oo dhintay werigaaba abada walaa taqum ha isma taagin calaa qabri aaskiisana ha ka qeyb gelin weeye oo qabrigiisa korkiisa ha joogsan oo dafnigiisii ha xaadirinba waa iyaduna muwaafaqaadkii waa muxadasuuntaas dee xadiidkaba inooguba sugnayd uu cumar kaba mid ahaa waxadaثna mحamed بn الmuثنى وcubaydاللahi بn سacيidi qal xadaثna yaحyى wahuwa الqaطاn can cubaydالlahi bhada الاسنaadi fي macnaa xadiiثi abi usamata wazada isagoo xadiidkan cubaydالlahi ee yaحya الqaطاn uu ka wariyey markii hore cubaydالlahi abu usama kaba warinaye waxaa riwaayadan la socotay qaala fataraka الصalaaةa عalayh munaafiqiintii inuu ku tukado markaasaa rasuulka ilaahi salawaat الlahi wasalaamu عaleyh uu kaba tegey oo fara kaba qaaday bal xadiidka horey dee rasuulka ilaahay akhlaaqdiisii fiicfiicnayd waa inooguba sugnaydoo iyadoo la ogaa dhibtiisii iyo wixii uu sameeyey iyo kufrigiisii iyo cadaawadiisiibuu qamiiskiisii inankiisu markuu weydiisay muu celin waa siiyey oo kale e waxaanay tahayna waana kan dee kana yeelay markii inankiisu arrinkaa uba bandhigay laakiin markii dambe dee aayaddani ay soo degtay maxay noqotay salaad iyaga lagu tukano munaafiqiin ama ruux gaala duco loo duceeyo aaskiisoo la xaadiro ama liducaa ama lisalaat waxoo dhamiba xaaraama ayay noqoto dee tanna markaas may soo degin intaa dabadeed ayay sooba degtay culimada qaar baaba yidhaahaa qamiiskan uu saaray waa abaalcelin bay hediye mukaafoo cabdullaahiga ina ubaye munaafiqa ahaa ayaa markii dadkii beder lasoo qabtay ee la keenay malaa madiine ay soo gaadheen markaa lamuu socone cabaasna dadkii lasoo qabtay camr rasuulillaahi buu ahaa bal dee saa dadka kale buu lamid ahaa oo dad baa hayay ama haddii dee isaar iyo wax lagu xidhayana waaba xidhnaa bal maalan taas oo kale dee laflana uu ahaayo dheer oo kalo wax lekadaba waa la waayo isaga qamiiska u saara la idhaha isaguna sidiisoo kalea qamiiska uba saaro waa mukaafa idhahdeen lakin waxaan leenahay diisigan uu weydiisay inankiisu ayay arrintu ayde bal taas bay barhkood yidhaahaan waa qeyl une lakin de xadiidka maxaa inoogu sugan inankiisii oo addoonka dee asxaab saxaabiga fiican ee qiimaha badan ahaa ayaa yidhi oo waxyaalihii laynoo soo naqliyay waxa kaba mid ahaa markii uu isagu yihi lain rajacnaa ilى اmadinati layukhrijana اlأcazu minha اladl waa dafiray markii hore qur'aankii uu kuba soo degay rasuulki ilaahay buu yimi uhi waxaan maqlay dee aabahayba in ama la dilayo ama addoonisa ina dishe aniga ii sheeganaa madaxiisa kuu keeni waayo haddii ruux kala dilo ooba intaasay wax kale igalaan oo de anigii halkaa dhibi igaba timaado ruuxii muminkaa anigii aan dilo aniga yaa maramay buu yihi soxbadiisa fiicne waxaana lasoo naqliyaa markii madiine la yimi ee lasoo noqday qaswadii muraysac lagaba soo noqday inuu seef la horjoogsaday hal dariiqii uu soo marayey oo yidhi soo saamaad odhan rasuulka ilaahay baa acaskaa adigaana adalkaa isagoo kuu fasaxa mooye ma gelaysid isagoo kuu fasaxa mooye rasuulka ilaahay buu cid u dirto rasuulka ilahay may usii daa gurigiisa iyo taasoo kale dad saas hadda oo dee arrinkan iyo dalabkii u kaba dalbay dee nahyi sariixina ma jirin markaas taas bay ahayd cumar fadaaishiisii bay tana inooguma tay bal xogaba ka raaceen waayo uu yar dheer yahaye axaadiisa yaree horaan raacin kolley waana axaadiis iska dee sahlan bal casharada si ay nagu yar socdaan insha allahu tacaala bab min fadaail cثmaan bni cafan radia allahu canhu cثmaan ibnu cafan fadaaishiisiiy wax kaba mida ayuu cثmaan ibnu cafanna dee waa khaliifadii saddexaad waana rasuulka ilaahayna cabdimunaaf bay isugba imanayeen aad bay isugba dhowaayeen walow marka la eego xagga nasabka cabdimunaaf intay ku gaadhayeen ay hal isdheeraayeen oo rasuulka dee cusmaan baa hal dheeraayo cafaan buu markaa rasuulka ilaahay markaa la sinaa xagga inta dee cabdimunaaf ay kuba kulmayaan cumarna saasoo kale ay ahayd walow dee meel ka dambeysay ay kuba kulmayeen malaa toddobiyo sideed bay ku kala gaadhayeen odayga kuba kulmayaan ama abibakar way sinaayeen rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaam aley xagga cid ay ku kulmayeen sida meel kasii sarreysay kuba kulmayeen halkaa way sinaayeen be bal haddaba cusmaan ibnu cafaan abu camrin kunyadiisu ay tahay dinuureyna laqabkiisu ahaa rasuulka ilaahay labadiisii hablood ruqayiya umu kursuum dee isaga dambeeyeyba bal lasoo naqliyo oo qorooyinkan sa ibnu sacad iyo yidhi haddaan mid saddexaad hayana waan u guurin lahaa rasuulka ilaahay yidhi waana dadkii islaamka u degdegay oo dee xabasho u hijrooday markii dambena madiine uga soo hijrooday waana khaliifadii saddexaad bal fadaaishiisii wax kaba mido kolleyna way noo socon doonaa casharku ee qaybun baan ka arki doonaa dee laydha caawa xdثna يحyى بن يحyى ويحyى بن أيوب وqتyبة بن حجر qال يحyى بن يحyى أخبرnا وqال الآخرون xdثna إسماعيل يعنn بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عضاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة mعa عضاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبدالرحمن ujeedadu عضاء بن يسار iyo سليمان بن يسار waa laba inoo walaalo dee kitaabkana aynu isla dabaqo ah oo weliba sulayman waa faqih de ninkana waa ninka muxadidka waa codka caabidka cada ibnu yasaar aynu hore usoo aragnay bal qolooyinkaas ayaa xadiidka way siman yihiin iyo abu salama waa saddex nin baa wada simano maxamed ibn abi xarmale kaba warinaya ana caaishata qaalat waxay tidhi kaana rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu aha mudajican mid jiifa fii beyti waa guriguu joogay oo waa jiifay guriga gogoshiisuu iskaga jiifay kaashifan xaaliya isagoo maradii kaba qaade waa gurigiisii dharkii kale waa iskaba dhigay waana jiifa can fakhidayhi labadiisa bowda oo can saaqay aw saaqay ama labadiisa kub kolley imika halkan waa shak markaa dee lama jasminayo kol haddaan fakhidayhi la jasmin lama odhanayo dee bowduhu cawro maaha waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fayday ee muujiyey oo kale waayo xadiidka dee shaki baa kuba yimi axaadiid kala duwanna way kuba timi oo dee marka laysu geeyo xoog yeelanaysa marka laysu geeyo fakidku inuu cawro yahay dee culimada qaarkoodna san dee halkan qurdubi iyo waa maalikiyada qowlkooda fakidku inaanu cawro ahayn halkan way u daliishadaane laakiin laftiga dee shaki baa kuba sugan oo marka halkan dee ma noqonayo xujo sariixa ma noqonayo haddaba kaashifa can fakhida wasaaqay fasta'dana abu bakrin baa idan dalbay faadina lahu wuu fasaxay macnaa wahuwa alxaal calaa tilka alxaali xaaladaa isagoo ku sugan oo ujeeddadu isma bedelin rasuulka ilahi waa iska jiifay maradiisii waa taa iskaba urursanayd markaa isagoon fadhiisan ayuu yihi soo gala oo waa ismuu bedelin rasuulka ilaahi muu fadhiisan waayo dee xushmo iyo xushood saasa waa dad aada isu dhex galay oo bal matalan taasi aanay kaba dhaxayn markaa uu soo galay fataxadatha uu sheekaystay mudduu rasuulka ilaahi laba hadlay uma sa'dana cumaru cumar ba haddana yimi faidina lahu wuu idmay wa huwa alxaal kadalika xaaladu ay taasun tahay oo ismu bedelin rasuulka ilaahay maradiisii dee ama intii muuqatay hadday fakatay haddi labadii saaq tahay muu gaadhsiin muu fadhiisan waa iska jiifay marad masli un bay u ahayd fataxadatha uma sta'dana cuhmaanu cuhmaan baa idan dalbo fajalasa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam intaan u fasixin buu soo fadhiistay wasaga uu simayoo hiyaabow dharkiisiina waa hagaajistay qaala muxamedu muxamed baa wuxuu yihi waa in abi xarmale walaa aqulu dalika fi yowmi waaxidin dee adigu waa dhici karta inay maalin keliya ahayd bal siyaaqada daahirku waa taas be laakiin maalin keliya waxaanay wada dhaceen ma odhanayo dee isaga ujeedan ma jasmin ayuu leeyahay fadakala cuثmaan baa soo galo fataxadasa isaguna rasuulka ilaahay dee xaajadiisi iyo wixii uguba yimi ayuu la soo qaaday falama kharaja markuu baxay ayay qaalat caaishatu tiri malaa iyaguna ay tegeen dakhala abubakrin wuu soo galay falam tahtasha lahu manaa isagii umaad ihtimaamin weeyo waad fadhiisanoo dee adoo weji aada u bashaasho dee soo dhoweyn iyo kaamay muuqan iyo fadhiisi iyo ishagaajin isagii weeye falam tahtasha lahu imka kolleyna wuxuu leeyay nusqooyinkii beled kastan baa wada dhacduu imaam nawowi leeya ujeeddadu waa laba toban inay ku sugan yihin khaasatan ha-da inay tahay kaba dambayso bal markaasi weeye nusqooyinka qaarkoodna falam tahasha ayuun baa dhacday oo ujeeddadu aanay tay la socon ficilkuna uu hulaati yahay markaa hashaya hashu sida dee waxay la mid tahay un imanka basha iyo basha oo kale waa bashaashada waa wejiga furfuran ee ruuxu faraxsan yahay iyo soo dhoweynta fiican taas baa hashaashana lagu magacaabaa bashaashana laba idhaa hasha iyo hashu waa markay tahay laakiin hadday tahay geed la lulo iyo waxyaala taas oo kale ah waa ficilku waa mutacadi markaa tan kale waa laazim ee waa hasha iyo hushu bay noqon oo waa hushu biha calaa khanami nebi muuse oo kale ushiisii u lahaa de waxaan ugu l marka ahushu bay taas taasi waa hashahu iyo hushuhu waa lulitaankii geedkii waxyaalaha ma ushi oo lala dhaca si ay caleenta ugaba daadato ama hasha iyo hashu waa sida basha iyo bashu oo kaleo waa wejiga furfuran ee ruuxii lagu qaabilay iyo bashaashada dee inaguba waata kelimo carabi haddii ladoon la iskaba isticmaaleen bal waxaan u leeyahay arinkan in xadiidka waxaa ku sugan buu leyahy jawaazu tadalul lilcaalim walfaadili bixadrati man yadilu caleyhi min fudalaa'i asxaabi inay dee ujeedadu marka ruuxa aan xishmo iyo kala xishood iyo waxaasi kaba dhaxaynaya asxaabtiisa iyo fudalada asxaabtiisaba ah dee in bal waxa weeyaan ay xaalada san oo kalea dee bal matalan de iyaga dhexdooda ujeedadu say isu dhex galeen iyo taas oo kale iyo kala xishood iyo taasi aanay kaba jirin dee arrintan aynu la imaatin laba yimaado sian rasuulka ilaahay laba yimi ismuu bedelin dharkiisii muu hagaajisan jiefkiibuu isagoo iska jiifa ayay soo galeen oy laba hadleen oo rasuulka ilahay isma bedelin arrinkaasi waa tadalul iyo xaaladii iyaga kaba dhexaysay weeye ama cusmaan arrinkuu kaba dunaayo isagaa rasuulka ilaahay sheegi doona caaishana uga jawaabi doono taas walam tubaalihi umaad aaba yeelin oo dan kamaad gelin bu le soo gelitaankeedi ayay tihi caaisha uma dakala cumaru falam tahtasha lahu walam tubaalih uma dakala cuثmaanu fajalasta waad fadhiisatay wasawayta waad hagaajisay oo siyaabaka dharkaagii baad hagaajisatay faqaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh alaa astaxii miyaanan xishoonayn min rajuli nin tastaxii minhu ay ka xishooto almalaa'ikatu waa fadiilo aada iyo aada u weyn isagaa xishood badnaa isagaa arrintiisa ayd xishood badan bal riwaaya inoo dambaysa taas oo isagii hadduu xaaladan igu yimaado danna uu u socday waa xishoonayaao sida qolooyinkan kale hadalkoodii isaga furfurteen ee aanay tan dan kaba gelin ee muraadka ay lahaayeenna ay ugu sheegteen isagii xishood baa qabanayo inuu aamuso inuu muraadkiisii sheego baaba suurtagal ahayd rasuulkii taas buuba yidhi waana inoo dambaysaa taasi dee waana kan arrin kala sheego malaa'igta ilaahay inay kaba xishooto waa xishoodkiisii isagu lahaa alaa tastaxi min rajulin tastaxii minhu lmalaa'ikatu malaa'igta ay kaba xishooto kolley ficilkuna istaxaa yastaxiyo istaxyaa yastaxyi labadaba waa ku yimi qur'aankana ka dambaa dhaco kaasaa si faseexsan baa la yidhah kan xadiidka maayado istaxya yastaxyi laba yooday meesha yimaadaan in allaha laa yastaxyi xadii aayaddi alaa astaxi min rajulin tastaxi minhu lmalaa'ikatu bal xadiidku waa kan weli xadiid kale weeyaan oo dariiq kale leh xadaثna cabdالmلك بن شhعyب بن الlayث بن سعد qال xadaثnii abي عan jدي qال xadaثnii cqyr بن khاaلد عن بن شهاب عن yaحيى بن سعيد بن الcاaص أن سعيد بن الcاaص أخبره أن cائشhaةa caaw sاnid dhaadheer baan aragnaa waa sideed xadiidkan sanadkiisuna waa msلم iyo rasuulka ilahi inta udhaxayso salawaaت الlahi وaسلام عalيه asaanidiisii naaزilkeed walow mid sagaalba jiro marka xaggan yaحyى بن سعيد بن الcاaص kolley waa nin taabiciya dee ibnu shihaaba waa nin taabiciya waana nin taabiciya oo dhexe weeye oo hiqo ahaaba aabihii saciid ibnu alcaasna waxaa la yidhaahba waqtigii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa jiroo sagaal jir buu ahaa markii uu rasuulka ilaahay wafaado saasay ugu soo dareen asxaabtii rasuulka ilaahay waayo aabihii caas ibnu saciid waa nin reer bani umaye dagaalkii beder baa lagu dilay isagoo xagga gaalada kaba socday marka waa nin waqtigaas dee markaa jiray oo taas ba ahaa dee muslim iyo bukhaari adabkiisana waa kuba sugan yahay saciid ibn اlcaas haddaba saciid ibn lcaaskaas baa akhbarahu inankiisa yaxya ibnu saciid buu u waramay oo camr ibnu saciid اlashdaq nin la odhanayay waa walaalkii oo markaas dee kolle aynu kitaabka meel hore ugu soo maray meel buu ku lahaa xaja waktiga cabdimelik baa dilay ninkaa isku qoyskaba isku reerka ayan baa dilay waktiga malaa de waa arrimihii madaxtinimadi waxaasun ana saciid ibn اlcaas ba waa ninka kalaan jeeday walaalkii baan ujeeday camr ibnu saciid اlashdaq oo kitaabka isna meel kagaba sugnaan ayaa akhbaro ana caaishata zawja nabiyi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi haweynadiisa ahayd iyo wa cusmaana xadatha oo markaa saciid ibn اlcaas caaisha iyo cusmaan baa labadaba uu xadiidka ka wada maqlay oo maxay yidhahdeen ana ababakrin ababakr baa istaadana calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahidan kaba dalbay walxaal huwa mudayicu calىa firaashi isagoo rasuulka ilaahi firaashkiisa iska jiifa laabisun uu huwan yahay mirda caaishata mare ay caasha lahayd oo dee uu huwan yahay markaa waamataas فأdina لأbibakrin abubakr buu ufasaxay wاlxaal huwa kadalika faqaضىa ilayhi xaajatahu xaajadii uu lahaa buu u sheegtay wey faqaضىa abubakr ilayhi ilى النabiy xaajatahu buu ugutay ujeedadu u sheegto ugu waramay ثuma اnsarafa uu gadoomay ثuma اstadana cmar cmar baa haddana yimi oo faadina lahu wاlxaal huwa calى tilka اxaal rasuulka ilahi isma bedelin maradii oo mirdiga caasho ahaydna waa huwan yahay gees kalena waa iska jiifaa calaa tilka alxal faqadaa ilayhi xaajatahu tuma saraf iyagii ag arrintani xishood kumay keenin dantii ay lahaayeen way u sheegeen rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markii dambana way iskaba noqdeen qaala cuثmaan markaasaa muxuu yihi uma istaadantu calayh rasuulkii ilaahay baan anigii ka ida dalbay fajalasa uu fadhiistay wa qaala licaayishata caaishana wuxuu ku yihi ijmacii calayki hiyaabaki dharkaaga ururso haddaba markii cumar muu odhan hagaag isu dadooye faqadaytu ilayhi xaajatii waxaan rasuulka ilaahay u sheegtoon u gutay waa ka soo fadhiistay dharkiisii qaatay xaajadaydii uma saraftu waan gadoomay faqaalat caaishatu ayaa waxay tihi yaa rasuula allahi maalii waxay ii sugnaadeen muxuu yahi oo lam araka aanan ku arag fazicta manaa ihtimamta weeye maka halkan argagax maaha adigoo u ihtimaamay liabi bakrin wacumara radia allahu canhuma kamaa fazicta siad ugu ihtimaamtay dee waa kan fadhiga haddaad noqotayo dharka iyo hataas licuhmaana cuhmaan qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ihi ina cuhmaana cuhmaan rajulu nin weeye xayiyon xishood badan waa nin xishood badan wainii anigu khashiitu waxaan ka cabsaday in adintu lahu haddii aan u fasaxo calىa tilka اlxaali lafdigan xaalla luqa ahaan marka la eego macno ahaan waa muanas lafdi ahaan bay mudakar utaysan bay tilka uga horeysaa calىa hada alxaal iyo calaa daa'im lama odhan calaa tilka alxaal waa xaalada anoo kuba sugan haddaan u fasaxo anoo jiifo uu yimaado alaa yabluga inaanu gaadhsiiyen ilaya aniga xagge fii xaajatihi xaajadiisii wayaan dantii uu lahaa inuu kaba aamuso xishoodo de waa ninkaa xishoodka badan weeye isagaaba laftibaas ay dee kutubta qaarkood lagu arkaa waxa weeyaan ana kolkol de ana madiyat الsakhaai wa abubakri baabuha ana madiyat الshajaacati wa cumaru baabuha ana madiyat اlxayaai wa cusmaanu baabuha oo kale kale waa alfaad waa lafdi mawduuca dee ibn abi jamre xaashiyadiisaa shanwaaniyaba ha soo qaadeen allahuma mala xadiidkaa waxaa ka soo arooray waxaa jira ana madiyat اlcilmi wacaliyin baabuha barhkoodna xataa naftiisa ay dee baabka raaciyaan ay mawduuc kaba dhigaan lakiin isagoo duruuq le bal sooba aroorto kutubta qaarkood kuba sugan lakiin waxa weeyaan sede xaaladan buu ahaa ninka xishoodka badan bu ahaa xadaثna cmr بn naaqid والxaسن بn عaliي الxulwaniي وcبd بn xmayd kulhm عan yعquب بn ibrahim بn sacdi qala xadaثna abi عan صالح بn kaysan عan iبn شhaabi qala aخbaranii yaحya بn سacيid بn الcاas ana سacيid بn الcاas aخbarahu ana cثmaan وcaaشhaةa xadaثahu ana abا bakrin الصديq اstأdna عlى rasuuli الlahi slى الlah عalيه وsلم fadakara wuxuu sheegay bimili xadiiثi cuqayli can الزuhriyi xadiidkii cuqayl uu zuhri kaba wariyey mid laba mid ah dariiqan ama xadiidkan aan ku daraya walow xadiid dheer oo la macni uu jiro oo macnihii sharaxiisa ka dambe o inooguma iman xadaثna mحamed بن المثنى العنزي qال xadaثna بن أbي عadي عن cثmaan بn غiyاt عن أbي cثmaan النhdي عن أbي muسى الأشعري qاaل baynama wqti rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rasuulki ilaahi fي xaaئطi bustaan uu ku sugan yahay min xaa'idi اlmadinati basaatintii madiine kaba mid ah walxaala waa isagu mutaki un uu jiqilaysan yahay oo waxbuu adigu saa ugu jiqilaysnaa oo yarkusu uu ku taagayo bicuudin qori macahu maciisa ama laan iyo ul maciisa ahayd baynalmai wadin mala meeshaa biyo lahaydoo dhoobo iyo biyo dhexdood sidaa uu ugu taagayo tarki ida waqtigaa istaftaxa waxaa furitaan dalbe rajulu dee waa bustaankii intuu yimi albaabkiisiibuu lululay markaasaa waa isagoo doonaya waxay ogaadeenna rasuulka ilahi inuu halkan joogo beertan joogo ninba dalbay in laga furo faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi abu muusa uu ku odhanaya iftax fur albaabka ka fur wabashiru biاljannati janna ugu bishaaree qaala wuxuu ihi faidaa abu bakrin wuxuu baaban arkay waa abu bakr jannaa loogu bishaareeyey fafataxtu lahu waan u furay albaabkii wabashartu biاljana jannaan ugu bishaareeyey qaala wuxuu uhi uma istaftaxa rajulu aakharu nin kale ayaa haddana istiftaaxiyo in laga furo dalbay faqaala wuxuu uhi iftax wabashiru biاljana ka fur albaabkao janno ugu bishaaree qaala wuxu uhi fadahabtu faidaa huwa cumar wuxuu baaban arkay inuu cumar yahay fafataxtu lahu wabashartuhu biاljanna uma istaftaxa rajulu aakharu nin kale ayaa furitaan dalbay way ogaadeen rasuulka ilaahi bay doondoonayeen halkan ay ku ogaadeen inuu joogo qaala wuxuu yihi fajalasa nabiyu sala allahu alay wasalam eegaa markii hore isagoo halkiisii iyo jaqe waa iska jaqalaysnaayeen rasuulka ilaahi hagaag buu usoo fadhiistay maradii waa hagaajisay faqaala wuxuu ihi iftax fur albaabka ka fur wabashirhu biاljanna janno ugu bishaaree calaa balwa takunu waa maca balwa waa imtixaan iyo musiibo iyo balaayo takunu ahaanayso heli doonta waa dee belaayo isaga waa dee mucjizaadka rasuulka ilaahay arinku madaan maaha waa iclaam waa laba dee inay iimaankoodii ku sugnaanayan inay kaba dhintaan waa bishaaro waa arrin uu kaba warramay kees kalena waa cusmaan weeye ninku iyadoy la jirto arrinkaas jannadaase laakiin belaayo imtixaan ama dhibaato heli doonta asiibi doonta qaala wuxuu uhi fadahabtu waan tegey faidaa huwa cuثmaan ibnu cafaan wuxuu baaban arkay ninkan cuثmaan ibnu cafaan inuu yahay qaala fafataxtu albaabkii baan furay wabashartu biاljana janaan ugu bishaareeyey qaala wuxuu yihi abuu muusa odhanaya qultu waxaan ihi aladii qaala kii rasuulkii ilaahay yihi o maca balwa calaa balwa takuunu faqaala wuxuu uhi allahuma sabra ilaah waxaan ku weydiisanayaa sabir inaad igu arsaaqdo dena waa kan balaaya dambaysa rasuulka ilaahay u sheegay sabr ayaa asaluka sabran weeye aw allahuma mustacaan amase wuxuu uhi ilaahay baa ah ka kaalma la weydiiso taas buu xadaثna abu ربيع العتaكي qاaل xadaثna حmاd عن أyوب عن أbي cثمان النهدي عن أbي موسى الأشعري أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم dkلa xاaئda buu galay وamaranii wuxuu amray an أxفظ الباab albaabka inaan joogoon ilaaliyo halkaa ee markii horena xaajadiisuu gudanayo si aan bal markaas iyo mala aan cidi dee usoo gelinuun bimacnaa xadiidi cuثmaan bni kiyaasin waa xadiidkan ka soo baxnay kolley riwaayo aada ugaba dheer ayaa in sha allahu tacaala inooba dambayse bal xadiidka ta inooguba sugan waxa weeye waa saddexdan fadiiladoodii oo inay ahlu janno yihiin dee adilo kalena waa tii axaadiid kaleba ay soo aroortay mucjizo weyn oo rasuulka ilaahay mucjizaadkiisii ka midna way nooguba suganto waa waramidan cismaan iyo waxaa heli doona taas uu sii sheegay dee waana arrinku way dhacday kolley xadiidkuna way noo socdaa wallah subxana wa tacala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma sidna